munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee degmada kismaayo iyo guddoomiyaha cusub ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta jubbaland maxamed warsame darwiisha munaasabadan xilwareejinta ah ayaa waxa ay ka dhacday xarunta degmada waxaana kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame darwiish ayaa guddoomiyihii hore ee degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijile uga mahadceliyey shaqadii uu soo qabtay sidoo kalena gudoomiyaha cusub ee degmada kismaayo oo dhowaan soo magacaabay madaxweynaha jubbaland cumar faraweyne waxa uu kula dardaarmay in si wanaagsan uga shaqeeyo horumarinta degmada kismaayo waxaan si rasmi ah ay ula kala wareegeen hortayada labada guddoomiye ee xilka kala tirsaday waxaanu u ballansannahay sida caadadu ahayd inaanu maanta xafiiska gaariga iyo shaqaalaha inta laga gaari karay baanu ku wareejinay guddoomiyaha guddoomiyahuna si sharaf loo wareejiyey wixii ku xiga ee dokumentiska ah oo la diyaarinayana baritaan kala saxeexanayna haddii la haydno wixii ka dambeeyana xaflad aanu ku soo dhoweynayno guddoomiyaha cusub guddoomiyihii horena kusoo gootinaynana oo ofishalana waa qaban doonaa insha allahu waxaan idinka codsanayaa intiina mas-uuliyiinta ee degmada halkan joogtay ee ugu hoseeyey maayarka lana shaqaynayey inaad sidii aada ula shaqayn jirteen maayarkii hore maayarka cusub ula shaqaysaan waxaan rajaynayaa in aad noqotaan mas-uuliyiin uu xilku wada saaran yahay laakiin kala sareeya waxaan u malaynayaa annaga ka wasaarad ahaana aad baan idiin soo dhaweynaynaa guddoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaynaa kan kalena waa suguutinayna waqtiga ay bilaato shaqaaluhu si gaaraan uga codsanayaa inay la shaqeeyaan maayarka cusub